Suuqa Yoobsan ee magaalada Beledweyne ayaa laga dareemayaa mashquul aad u badan iyadoo inta badan ganacsatada ay keeneen dharka noocyadiisa kala duwan kuwaas oo isku diyaarinaya maalmaha ciida. Dharka aadka loo iibsado ayaa waxaa ka mid ah kuwa carruurta, haweenka iyo ragga kaasoo inta badan laga keeno magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Qaar ka mid ah ganacsatada suuqa Yoobsan ee magaalada Beledweyne ayaa ka warbixiyay mashquulka ka jira suuqa.
Bismillaah Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan ka midnahay ganacsatada Beledweyne oo suuqa Yoobsan weynaha. Xilli waxaa noo imaado dhar aad iyo aad ugu fara badan oo meel kasta noo galo wadamo kala duwan sida caasimadda Soomaaliya Muqdisho saaid uu noogu imaadaa iyo gobollada kala duwan iyo meelaha dibadda. Xilligan waa waxaan ku bixinaa dharkaas jumlihii tafaariiq. Dharkaas hadda iibno waxaa isku jira ilmo, carruur, waaweyn, haween iyo rag waaweyn. Jumla waxaan ku bixinaa jumlihii tafaariiq. Suuqa aad iyo aad mashquul uu badan yahay. Maalmihii ciida oo soo dhow yihiin suuqa jaamkiisa fara badan yahay waa waa aragtaa suuqa jaamkiisa fara badan yahay maasha Allah.
bismillaahi raxmaani raxiim allah subxaana watacaala iyo mahad ladu usugnaatay waxaa ka mid ahaa ganacsatada suuq weyne ee yoobsan ee magaalada beledweyne maalmihii dambe oo ciidii ciidiga lagu jiro bisha ramadaan oo barakeysneed dharka sidiisa banaan wuxuu badanaa wuxuu noogu yimaada magaalada muqdisho dharkaasoo isugu jiro sida caruurta sida dumarka sida ragga suuqa yoobsan oo magaalada beledweyne ku yaalo isku socod fara badan ayaa ka jiro taasoo keenayso bisha ramadaan oo barakeysan maadaama anaka aan ganacsatadii aan nahay gobolkii ama khaasatan suuqa yoobsan mashquulkayna aad ayuu u badan yahay maadaama xilliyada dambe oo ramadaanka ilaa toban shanta dambe dhar aad u fara badan ayaa keenaa oo jumlihii tafaariiq isugu jiro oo wax kastaba ka koob sida khamiisyadoo kale dharka caruurta qaadanaysay dadka waaweynka dumarkii wax kulliba isugu wada jiraan waxaan ka mid ahay ganacsatada suuqa yoobsan ee dharka gado dharka ciyaalka sida dharka waaweyn oo ragga sida gabdhaha rooroon dhaxaynka yaryarka siday isugu jiraan jumle iyo tufaariiq qolo walba sidii macaamiishay tahay in ula macaamilnaa suuqana waxaa ka jira mashquul xiliyadan maadaama ay soo dhow tahay maalmihii ciidda ay soo dhow tahay habeen maalin ilaa habeenkii ilaa shan saaca lagu gaaraa maalintii laba iyo tobankii ka hore laisugu imaadaa mashquulkooda sidaas ayuu u badan yahay jumle iyo tafaariiq qolo walba intay qaadan karaan ayaan ku qancina qaymihiisa duwan qaab waxay nooga imaataa muqdisho nooga imaa qaybo wadamo kale ay noo kala imaadaan oo isku jiraan mashquulka suuqa saa'id u fara badan yahay